cabdi warsame isaaq oo isaga ah tababaraha xulka qaranka ciyaaraha fudud ee dalka soomaaliya islamarkaana ka mid a madaxda guddiga maamulka ciyaaraha ee koonfur galbeed soomaaliya cabdi warsame mar kale kusoo dhawow wadajir radio waa dhowahay aada umahadsan tihiin wadajir radio haddaad tihiin maamulkeeda iyo wariyaasheeda aadan idin salaamayaa aada iyo aad cabdi waxaad noo sheegtay in ay jiraan ciyaaro loo qaban doono degmooyinka qaaradda africa ciyaarahaasi goormee iyo halkee ayay ka dhici doonaan waana sidee qaabka guud ee ciyaarahaas
bismillahi raxmaan raxiim n cabdicasiizow waa mahadsan tahay n dhammaantiin n wadajir radio n haddaan kaaga warbixiyo ciyaarahaas waxaa la yidhaahdaa tartanka magaalooyinka africa marka n tartanku wuxuu ka dhacaa magaalada daar es salaam ee dalka tanzania ayaa lagu qabanaa marka tartankaas wuxuu bilaabanaa bisha may labaatan iyo lixdeedoo bilaabanaa haddii ilaahay raalli ka noqdo marka maxaa la yidhaahdaa waxaan rabnaa inaan kaga qayb galno tartankaas magaalooyinka ee ka dhici doona dalka tanzania kolley magaalada baydhabo ayaan rabnaa inay ka qayb gasho tartankaas haddii ilaahay raalli ka noqdo waa tahay cabdiyow magaalooyinka kale ee soomaaliya horey magaalo uga qayb gashay amaba magaalooyin uga qayb galeen iyo weliba kaalimihii ama meelihii ay ka gaareen ciyaarahaasi wax ma nooga taataaban kartaa
tartankan horta san ilaa iyo waxaa laga qaybgelayay sanadkii labadii kun iyo tobankii ilaa iyo hadda waa laga qayb gelayay muqdisho ugu horeysay ka qayb gashay laakiin guuli la taaban karo oo hadda degmooyinka soomaaliya ay kasoo hooyeen waxaa jira sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa ka qayb galay magaalada garowe tartankaas degmooyinka africa kaalinta labaadna ayay kasoo galeen maxaa la yidhahdaa degmada garowe muqdisho way ka qayb gashay hargeysa ka qayb gashay gaalkacyaa ka qayb gashay sanadkaana dadkii tartanka ku jiray oo macnaha inay ka qayb galaan warqadaha codsiga dirsadiyay ku jireen laakiin hadda confirm garowe confirm inay ka qayb gelayso xamar inay ka qayb gelayso annagana dadka loo ogolaaday aan ku jirnaa confirm inaan ka qayb gelayno tartankaas kolley applicationkeeni waa gudbisnay waana laga ogolaaday waata cabdo waxaad tilmaantay in degmooyin dhowra oo soomaaliya gaar ahaan degmooyin u muuqda maamul goboleedada soomaalida qaabkooda in ay halkaasi ay tageen guushii ugu badneed ee lasoo gaaran ay ahayd garowe oo kaalinta labaad gashay marka dib ma noo xusuusin kartaa tiro intee la-eg ayaa ka qayb gasha horta magaalooyinka africa marka la yidhaahdo africa konton iyo shan dowladood magaalooyinkooda ciidaas ka sii badan marka tirada looga qayb galo meesha amaba sanadkii ugu dambeysay wixii ka qayb galay wax ma nooga tilmaami kartaa
nacam sanadkii ugu dambeeyey hadda two thousand forty fourteenka lasoo dhaafay waxaa ka qayb galay magaalooyinka nairobi waxaa ka qayb galay daar es salaam waxaa ka qayb galay kambala waxaa ka qayb galay maxaa la yidhaahdaa magaaladan la yidhaahdo bujumbura waxaa ka qayb galay kigali oo rwanda ah waxaa ka qayb galay maxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo ka qayb galay malawi waxaa ka qayb galay koox idana ka socotay maxaa la yidhaahdaa waddankan afrikada dhexe koox ka socotay ka qayb waa tahay cabdow na dabcan waxaad ii sheegtay in ka qaybgalka baydhabo ay tahay sanadkan mid haatan la ogolaaday marka diyaargarow guddigiina u xilsaaran arrimahaasi diyaargarow intee in la eg ayaad samayseen rajadiina waa sidee iyo ka qaybgalka labaduba
wallahi horda maxaa la yidhahdaa cabdicasiizow rajo waa tii ilaahay laakiin dadaalkeeni ma yara maadaama hadda confirm macnaha annaga codsigeena in la ogolaado horta waa soo marnay applicationkii waa dirnay waana loo soo ogolaaday ka qaybgalka marka waxa waaye city kasta qarashkeeda iyadaa qabto hotelkeeda iyadaa qabto tigidka ciyaartooyda iyadaa qabto transportationka magaalada iyadaa qabto cid wax ka bixinaysa haba yaraatee ma jiraan magaalada marti unbay ku yihiin tartankaasay kaga qayb galayaan laakiin their cost dhaqaalo kastoo ku baxaayo iyagaa iska bixinaayo marka magaalada baydhabo tartanka ogolaanshaha loo ogolaaday haddii deadlinekii oo tartanka ka qaybgalkiisii waa gudbinay waana la ogolaaday marka rajadeena waxay ku xiran tahay hadba sidii aniga dhaqaale aan u helno aan u helno ciyaartooydiina waa noo diyaar oo lix ciyaartooy ka mida soomaaliyay joogaan lix ciyaartooy ka midana adduunkan ka keenyay specially ay ugu badan tahay magaalada minnesota marka manchester city liverpool london wiil waxaan ka keenay asna uu ka soo baxaa tababar dadkan uu kala qaadan doonaa sweden marka lix ciyaartooyna banaanka adiga ilaa sideed ciyaartooy banaanka ka imaanaysaa laakiin annaga lixan banaanka ka rabnaa iyo lix oo gudaha laga rabo laba iyo toban ciyaartooy iyo macalinkoodan hadda diyaarinay dhaqaale hadda noo diyaarsan oo ma aragtay annaga aan meelku ognahay ma jiro laakiin meel kasta codkeena inuu gaaro ayaan idinla soo xiriirnay ma aragtay tartankan in laga qayb galo magaalooyinkan isugu imaanayo magaalada daarusalaamna inay ka mid noqoto magaalada baydhabo si aan tartankaas ugu qayb galno
waa tahay maadaama aad soo hadal qaaday dhaqaale dhaqaalahana waxaa lama huraana dhul walba iyo dadkiisa marka dadka jaaliyadaha dibadda maamulka hadda ka jiro maalan magaalada baydhabo kan guud ahaan koonfur galbeed ka jiro maamulka isboortiga ee dowladda federaalk soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo dhaqaale waa arrin aada u ballaaran marka codkiina ma gaaraad is leedahay meelahaas oo dhan wallahi horta kan dowladda federaalka xiriirka kubadda koleyga ee soomaaliya dhaqaale ma kugu siinaayo maxaa yeelay adiga national teamka soomaaliya ma matelaysid waxaa matashaa magaalada baydhabo ayaa tartan ka qaybgelayso marka magaalada baydhabo ayadaa laga rabaa dadka maxaa la yidhaahdaa digil iyo mirifle ayaa laga rabaa in tartankaas contributionkooda inay iyaga uu ka yimaado dowladda dhexe wasaaradda isboortiga waxba kuguma siinayso laakiin maamul goboleedyada sida maxaa la yidhahdaa annaga isboorti aan nahay siyaasad ma nihi maamul kastoo wad gobolkaas joogo waa u bandhignay raajin waa u geynay tartanka laga qaybgelayna nin kasta waa siinay sida aan wadajir radio ugu dirnay aan nin kasta ugu dirnay marka iyo dadka qurba joogta inuu codkeena maqlo si tartankaas aan ugu qayb galno maxaa yeelay haddii aad ka qaybgeli waysa tartankii lagu ogolaaday guddiga african basketball federationka ganaaxuu soo saara magaalada baydhabo marka si aan taas aan ugu badbaadnana dadkas digili murafle meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka qayb galno tartankaas gunta iyo gebagabadii maxaad ku boorin lahayd guud ahaan bahda isboortiga gaar ahaan kuwa koonfur galbeed
wallaahi horta dadka koonfur galbeed oo dhan waxaan ku wargelin lahay ma aragtay in gacan lagu siiyo isboortiga goboladan sidii loo horumarin lahaa inaan dadka laga harin waxa maanta oo maaragtay aniga hadda bilmetel anigoo ah somali national team head coach ama tababarihii xulka qaranka haddana waxaan kasoo jeedaa goboladaas anoo xil uu soomaaliya dhan isaaran yahay ayaan haddana waxaan u qayldhaaminaa dadkii goboladan koonfur galbeed kasoo jeeday inay ka qayb qaataan in tartankaas laga mala dhaliyo laga qayb galo gacanna na lagu siiyo inta ku howlan ay gacan ku siiyaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdi warsame isaaq oo warbixin naga siinayay halka ay marayaan tartanka magaalooyinka qaaradda afrika oo goldhow ka dhici doona daarasalaam